ibrahim maxamed aadan haatan toos ugu jiro ibrahim goobjoog baad u ahayd warkii uu sheegay roobowe muxuu sheegay axmed waad mahadsan tahay gaari nooca aan xabaddu karin ayaa lagu keenay sheekh robo hotelka uu shirka jaraa-id ku qabtay waxaana la socday ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda sirdoonka qaranka waxaa ka muuqatay wejigiisa daal aada u badan iyo nin muddo fog doobka ku jiray wariyaasha ayuu soo hor istaagay wuxuuna ka hadlay dhowr qodob oo ku saabsan imaashihiisa magaalada muqdisho markii ugu horreysay wuxuu ku dhawaaqay inuu al-shabaab isaga tegay shan sano iyo toddoba bilood ka hor mar uu arrintaas ka hadlayeen wuxuu yidhi
anigoo ah mukhtaar roobo cali abumansuur kana mid ahaa asaasiyaashii ururka al-shabaab soona noqday mas-uulka labaad ee xarakada waxaan caddaynayaa waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan inaan ka baxay ururka xibadnimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo shan sano iyo toddoba bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido oo khilaaf caqiido ku qotoma khilaaf caqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin tan kale muddadaas shanta sano iyo toddobada bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mida bokool meeshaasna waa la igu weeraray taasoo la rabay in laigu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaacay
sheekhu sidoo kale wuxuu u mahad celiyey dowladda soomaaliyeed iyo waxa uu ku sheegay saaxiibadooda caalamka kaalintii ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaraan sidoo kale wuxuu sheegay inuu caddaynayo in wadahadallo ay u socdaan isaga iyo dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ibrahim waxaad sheegtay in gawaadhi aan xabadda karin lagu keenay oo saraakiil ay la socdeen sirdoonka soomaaliya ka tirsan iyo kuwa nabad sugiddu jawigu siduu ahaa bal markii uu meesha fadhiyey ibraahim noo sawir maag fadhiyeen saraakiishaasi mise keligii baa hadlayey
axmedow keligii baa hadlay laakiin markii uu soo gelayay oo uu wariyaasha iyo kaamirooyinka farax badan oo arkay waxaad ka fahmaysay dareenka arrintaasi ay ku dhalisay hadda wuxuu wuxuu fadhiistay marka miis lagu xardhay calanka soomaaliya waxaa la ogyahay intii muddadii al-shabaab oo ka tirsanaa in calanka soomaaliya aan agagaarkiisa lagu arki jirin calanka madow ee tawxiidka dhexda kaga yaallo uu markasta hor ooli jiray laakiin maanta sheekh robo miiskii uu fadhiyay waxaa ku googlanaa calanka soomaaliya dhinaciisa sidaas oo kale waxaa yeela calanka soomaaliya marka wuxuu ahaa nin aada dareen uga qaaday sawirada iyo kaamirooyinka iyo wariyaasha faraha badan ee joogay halkii uu shirka jaraa-id ku qabtay waxaana ka muuqatay diif aad u dheer oo aada fahmaysa inuu muddo dheer duurka ku jiray aada iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo khadka telefoonka iigu waramayey